bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaco kuwada ugu dorgoran waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo xaqiijisay in gacanta lagu dhigay beriire maamulka puntland oo gacanta ku dhigay gaarisahay u siday maleeshiya ka tirsan daacish madaxweynihii hore ee somalilan muuse biixi oo ka hadlay dil ka dhacay hargeysa dhalinyarada madasha caasimada oo ololo wacyigelinta doorashada ku qabtay xeebta liido warka caalamkana waxa aad ku dhegeys doontaan israa'iil oo cambaareen gudaha iyo dibadda kala kulantay qorshaha la wareegitaanka khaza qodobada si iyo waxay ku soo kordha ayaad warka ku dhegeys doontaan hadduu eebinooga daro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caaw waa kuwada ugu doorkoroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aanu ku bilaawnay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada xoogga iyo kuwa ugandha ay dagaal kula wareegeen deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada difaaca ugandha ee qaybta ka howlgalka midooda afrika ee loo yaqaano awsam ayaa galabta si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada istraatiijiga ah ee beriire ee gobolka shabeellaha hoose kadib dagaal socdee muddo toddobaad ah ayaa lagu yiri qoraalkaasi sidoo kale warka ayaa lagu sheegay in inta uu socday howlgalka lagu dilay in ka badan boqol xubnood oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana gacanta lagu dhigay maxaabiis nool oo ka tirsan al-shabaab waa sidii intaa lagu guda jiray howlgalka in ka badan boqol xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa la dilay waxaana gacanta lagu dhigay maxaabiis nool oo ka tirsan kooxda ciidamada ay markaani ka wada magaalada iyo deegaanada ku xeeran howlgallo nadiifin ah iyagoo gacanta kusoo dhigay hub iyo sanad ciidan oo fara badan ayaa mar kale lagu yiri warkaasi qoraalka ayaa lagu soo gabagabeeyey wasaaradda gaashaandhigga waxay bogaadinaysaa geesinimada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo cawsam iyo taageerada saaxiibtinimada caalamka waxaana dib kala wadaagi doonaa faahfaahin dheeraad ah marka la soo gabagabeeyo arunta xogtaa balse ilaa hadda wax xog ah laga mahayo dhankaasi al-shabaab maamulka puntland ayaa gacanta ku dhigay gaari sahay u siday maleeshiyo ka tirsan ururka daacish maxamed axmed ayaa warkani inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya deegaanada maamulka puntland ayaa ku soo warramaya in ciidamada ammaanka puntland ay baaritaano ay ku bilaabeen baabuur looga shakisan yahay inuu raashiin iyo sahay kale u siday firxadkii maleeshiyaadka daacish oo weli deegaano kooban kaga go'doosan buuraha calmiskaad ee gobolka bari ururka gantaal ee ciidamada difaaca puntland oo kaashanaya ciidanka booliiska degmada qandala ayaa baabuurkan ku qabtay deegaanka lagu magacaabo unuun kadib markii looga shakiya inuu raashiin iyo sahay kale u siday deegaanada aan weli laga saarin firxadka daacish oo la rumaysan yahay inay ku dhumaalaysanayaan baabuurkan oo ah nooca loo yaqaano brobax ayaa waxa uu siday raashiin soolor iyo agab isgaarsiin ah sida uu shaaciyo howlgalka calmiskaad oo war kooban ka soo saaray ciidanku waxay turmasaale keeneen gaariga iyo ninkii waday oo lagu soo qabtay isaga oo raashiin soolar iyo agab isgaarsiin ah u wada dhulka laga sifeynayo firxadka argagixisada daacish muddooyinkii ugu dambeeya ciidamada puntland ayaa dagaallo adag waxay la galeen kooxda daacish iyagoo u suura gasha inay ka saaraan guud ahaan dhulka buurleyda ah walow weli ay jiraan in ciidanku ay la dagaalamayaan islamarkaana ay baadigoobayaan firxadka kooxda daacish oo weli ku dhumaalaysanaya deegaano dhaca dhulka buurleyda ah ee gobolka bari ee puntland madaxweynihii hore ee somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay daliil ka dhacay hargeysa cabdicasiis siciita ayaa warkani inuu eegaya madaxweynihii hore ee maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu si adag kaga hadlay dilal muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan muuse biixi waxa uu sheegay in dilalkii u dambeeyey ee ka dhacay hargeysa ay yihiin kuwo u muuqda duulaan lagu soo qaaday xasiloonida iyo nabadgelyada deegaanada somalilan islamarkaana waxa uu tilmaamay in laga rabo hay-adaha amniga inay ka shaqeeyaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa gacanku-dhiiglayaashii ka dambeeyey dilalkii dhowaan ka dhacay magaalada hargeysa muuse biixi waxa uu tilmaamay sidoo kale in laga rabo ehelada dadka la dilay inay isxakameeyaan ayna ka warsugaan hay-adaha amniga baarista ay ku wadaan kiiskan waayo waxay dhibaata ka dhacdaa fidma waleelanagu soo dhex tuuray ama shaydanagu soo dhex tuuray dembi uu geysto oo dad badan oo aan dembi lahayn ku rogadaan waxaan ka digayaa oo leehan ka codsanayaa dhammaan dadka gacanku dhiglihii inaynu wada raadinno oo aynaan gacan kala qaadin oo nin aan dembi gelin oo kula mida oo sanad waxunoo kale aynaan ku dilin waxaad mooddaa in laynagu soo duulay oo gacamo shisheeya ina soo galeen oo la doonaya in dhexdeedna khalkhal ka dhaco innagana laynagu weeqo waxaan u soo jeedinaya dhammaan qaranka gaar ahaan raaska ay ku dhacday culayskane ummaddaa idinla qaybsanaysa qarankaa idinla qaybsanaya qof wale waa idinla mid waa waxaan hore inoo soo marin waa masiibo inagu cusub in la isxakameeyo oo la hubsado cadowga inagu socdo waxayna waajiba dhammaanteen inaynu cadowga u gutanayno wada raadinno dawladdu waa ashkhaas baarlamaanku waa ashkhaas askartu waa ashkhaas waa in yar malaayiinteenna kala joogta awal horeba innagaa raadin jirray awal horeba innagaa halku ka soo baxa cadowga wada ogaan jirray qaranka inta xilka haysana waxaa leena waa laydin garab joogaa dadaal badan sameeya si aynu uga hubinno qarankeena dhexdeena aan fidmaduba uga dhicin dhinaca kale madaxweynihii hore ee maamulka somalilan muuse biixi cabdi waxa uu tilmaamay in dadka ku nool hargeysa haatan ay dareemayaan cabsi badan iyo welwel ku aadan arrimaha soo kordhay ee ku aadan dilalkii ka dhacay hargeysa waxa uu tilmaamay in dadku ay wada didsan yihiin qof welibana uu baqayo lagana rabo dhammaan cidda ay khushayso arrintaa inay wax ka qabato maalintaynu iscanaananayn ma aha maalintaynu hoos u eegaynayn ma aha qaranka waa lagu soo duulay cadow badan baynu leenahay ilaahu dembigoodu dhafladaan maxay ilaahow qoyskada samriye eeman ka sii ilaahow annagana balaayadan iminka soo korodhay ee dadkii ka sistay ilaahow naga soo qabooji qarankoo meel laga soo wada gunto yaynaan windhaha isku eegin cadowga ha la eego waynu wada tarsannahay qof walaba baqaya waa la didsan yahay maynaan lahaan jirin iyada oo qaranka dhan walba diyaarad iyo taan ka duqanayaaban midka ahayn waxaan leeyahay taana ha laga digtoonaado weliba dhallinyarada gacanlaboodka ah waxaa la hubsan waxaa la hubsan leh ragga qaranka jooga nigeeriisa la qaaday maxaa layidhi orodarona ayadaro askariga ka xil saaran yahay caawa isagaa gubanaya miisaanku leeya waanu garanaynaa weliba waxaan leeyahay waar dadaalo weliba dadaal weliba haryaha wala seexanina innaguna alla dadaalno si kastaba haatee dhowaan ay ahayd markii magaalada hargeysa lagu dilay laba ruux arrintaasi oo si weyn ay uga argagaxeen shacabka magaalada hargeysa mana jirta ilaahay haatan cid loo soo qabtay dilalkii ka dhacay hargeysa waxayse sheegeen ciidamada booliska somalilan inay ku howlan yihiin baarista kiiskan iyo in gacanta lagu soo dhigo gacankudhigliyaashii ka dambeeyey dilalkii ka dhacay magaalada hargeysa dhalinyarada madasha caasimada ayaa olole wacyigelinta doorashada ku qabtay xeebta liido dakaadir cismaan ayaa warkaani muqdisho kasoo diray waa dhallinyarada madasha caasimada uu hogaaminayo gudoomiye mukhtaar feradaar gudoomiyaha madasha caasimada oo maanta ololo wacyigelin oo ku aadan doorashooyin dadweyne sidii ay dalka kaga dhici lahaayeen ka sameeyey xeebta liido ee magaalada muqdisho halkan oo inta badan jamcihii ay isugu yimaadaan dadweyne aad u tiro badan ayaa madasha caasimadda dhallinyaradeedu waxa ay la wadaagayeen fariimaha ah sidii doorasho dadweyne ay u dhici lahayd iyo sidii ay shacabka soomaaliyeed ay u dooran lahaayeen hoggaan iyagu ay doonayaan meeshana looga saari lahaa siyaasiyiin danley oo mar walba iyaga uun isdoortaa bismillaahi raxmaan araxiim war saxaafadeed waxaa soo saaray madasha caasimadda taariikh siddeedda agost laba kun labaatan shan goobta muqdisho soomaaliya baa ku saabsan shirka afaraad ee wadahadalka qaran madasha caasimadda oo ah urur u heelan difaaca xuquuqda shacabka gobolka banaadir iyo matalaadda caasimadda muqdisho waxay soo dhowaynaysaa qabsoomidda shirka afaraad ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo madasha samata bixinta mucaaradka kaasoo la filayo inuu ka dhaco tobanka agosto laba kun labaatan iyo shan villa soomaaliya madashu iyadoo ka duulaysa mas-uuliyaddeeda bulsho iyo siyaasadeed waxay soo jeedinaysaa baa ku wajahan madaxda iyo shacabka soomaaliyeed kow heshiis qaran oo loo dhan yahay waxaa la gudboon dhinacyada wada hadlaya in ay gaaraan heshiis midnimo qaran oo ka turjumaya tanta guud ee dalka iyo dadkaba labo go'aamo wax ku ool ah iyo aragti fog wadahadallada waa in aysan ku ekaan sawir siyaasadeed balse ay horseedaan go'aamo dib go'aamo dhab ah oo dalka wax ka beddela una adeega shacabka soomaaliyeed saddex ka hadalka xuquuqda gobolka banaadir waa muqadas shirka waa in laga dhex arkaa oo ay ka muuqataa mudnaanta mudnaan gaar ahna la siiyaa maqaamka iyo matalaadda shacabka banaadir loona ogo oggolaadaa inay helaan maamul goboleed dhammaystiran iyo matalaad siyaasadeed oo rasmi ah afar diidmo cad oo ku aadan kicin iyo khalalaaso siyaasadeed shacabka gobolka banaadir iyo madasha caasimadda ma aqbali doonaan khilaaf siyaasadeed oo horseeda burburinta hantida guud iyo tan gaar ahaaneed ee magaalada dhibaatooyin naf iyo maalba leh oo laga baaqsan karo oo ka dhaca magaaladan muqdisho ee gobolkan banaadir saddex khalalaasa siyaasadeed oo carqaladeeya nolosha magaalada waxaa lagu bowrinayaa dhammaan dhinacyada in ay xushmeeyaan nabadda caasimadda iyo badqabka dadka caasimadda ugu dambeyn madasha caasi- madasha caasimadda waxay dhiirigelinaysaa wadahadal daacad ah midnimo qaran iyo xaqsiin dhammaystiran oo ka tarjumaysa danaha dhabta ah ee shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer banaadir aan wada hadalno waa aan heshiinno wabilaahi towfiiq madasha caasimadda sidoo kale dhallinyarada madasha caasimadda ee qaybta ka ahaa ololahan wacyigelinta ayaa dhinacooda warbaahinta la hadlay meeshaan waxaa uu soo istaagay inaan laba qodob ka hadlo qodob koowaad haddaan ku hormaro madasha caasimadda waa dhallinyarada caasimadda madasha caasimadda waxay doonaysaa magaalada muqdisho inay hesho maqaamkeedii haddaba mudane madaxweyne dal xoreeye ma jiro madaxweyne laba mar dalkan ku soo noqdo oo aan adiga ahayn tookadii hore maadaama ansixinta maqaamka magaalada muqdisho aan kaa weynay waxaan kaa codsanaynaa mudaxileedkaada inta uusan dhammaanin inaan noo ansixisid maqaamka magaalada muqdisho midda kaleetood qodobka labaad haddaa u gudbana waxay tahay een, mucaaradkii muxaafidka waxaa leeyahay bulshadiinna u damqada waxaa maqli jiray maroodi meeshuu isku dagaalo coos baa ku dhammaado haddaba waxaa idin leeyahay bulshadiinna u damqada een, go- een, qof walbo tiim walba waxaa doonayaa inuu tiimka kale tanaasul u sameeyo si een, bulshadooda ay u noqdaan bulsho nabad iyo xasiloon nabad waxaa sharaf iyaa inaan halkaan ka hadlo anigoo matelaya dhallinyarada madasha caasimadda oo mar walba u taagan danta guud ee gobolka banaadir iyo midda shacabka soomaaliyeed Ee, waxaan halkaan iskugu imaanay ma aha inaan garab taageerno mucaaradka iyo dowladda halkaan waxaan iskugu imaanay ee, inaan annaga w- la wadaagno labada dhinac oo shiraay waxayna la gudboonaa in la heshiiyo oo oo laga heshiiyo qodobada la isku hayo sidaas darteeda dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan madasha caasimadda waxay mar walba rabtaa in laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka oo laga gudbo hubanti la- hubanti la'aanta doorashada ka jirto loona gudbo doorasho qof iyo coda oo dadka ay u hiilaan qofka ay rabaan cidda ay rabaan sidaas darteed anaga waxaan wadanaa saddex qodob oo ah kow in kulankaas laga heshiiyo wax kastoo la isku khilaafsan yahay oo mucaaradka iyo dowladda ay isku khilaafsan yihiin labo eh, in maqaamka gobolka banaadir eh, meel la saaro oo dastuurkana ku cad Eh, in la xaqiijiyo doorasho qof iyo coda lambar one eh, waxaa ka mid ahaa dhallinyarada madasha caasimadda Eh, waxaa halkan kala hadlayaa dhammaan labada dhinac ee wadahadalka tobanka bisha ee sameyn rabaan mucaaradka iyo muxaafidka waxaa halkan u taaganahay haddaan ahlana madasha caasimadda waxay tahay in aad soo saartiin war annaga eh, soomaalina maxamedna u roon shacabkana u roon dhallinyaradana u roon Eh, waxaa u taaganahan mar walbo deganaanta waddanka xasiloonida nabadda iyo wixii uu qaar ku jiro nabaddana waa waxa ugu wanaagsan ee dalka horumar uu ku gaari kara marka waxaa idinka sugnaa waxay tahay jawaab dadkana u roon dalkana u roon insha allah qaar ka mid ah dadkii ay gaartay fariinta wacyigelinta ee ay dhallinyarada madasha caasimadda ay ka sameynayaan xeebta liido ayaa iyaguna ka hadlay sida ay u arkaan fariimahan wacyigelinta ah ee lagu taageerayo in ay dhacdo doorasho dadweyne waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool muqdisho magaalada muqdisho waxaan soo dhoweynayaa ishaag aragtida ah dhallinyarada een, muqdisho hay is doortaan doorasho qof codod dalka ka dhacdo aan soo dhoweynaa Een, madasha caasimadda maxaa la dhihi jira waa ee, arrinteed wada waa arrin wanaagsan waana soo dhoweynaa amaadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan madasha caasimadu waa mahadsantahay halka aad naga dhegaysaneysaan waa rayda ushar markana warka caalamka sida wararku ay sheegayaan waxaa soo kordhaya cambaareynta gudaha israa'iil iyo dibadda ee la xiriirta go-aanka dowladda ee meelmarinta qorshaha in militari ahaan ay kula wareegaan khaza jarmalka ayaa meesha ka saaray hubka militari ee loo dhoofinayo israa'iil ee loo adeegsan rabo dagaalka khaza mucaaradka israa'iil benyamin netanyahu qorshihiisa ayaa galaafan karta nolosha lahaystayaasha iyo askartuba gudoomiyaha midooda yurub ursula von der leyen ayaa israa'iil ugu baaqaday inay dib u tixgeliso qorshaheeda akhyaartan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa nageenta cidduu warkayga seeganay waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay reedow jowhar sidaas iyo nabadiino